جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa ee idaacadda islaamiga ee landalus qodobada aad warkeena ku maqli doontaanne waxaa ka mid ah kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar dhabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada buuro burde ee bariga wilaayada hiiraan meydka wiil dhallinyaro ah oo baddu soo tuftay ayaa lagu arkay xeebta liido ee magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ee bay ayaa soo gebagabaysay xamlo dacwi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas in ka badan labaatan isbitaal oo ka shaqaynayay magaalada khaza ayaa gebi ahaanba xirmay xilli sahyuuniyadda yahuudda ay si arxandarro ah u duqaynayso magaalada khaza munaasabad lagu soo xirayay maca dufurna mid ka mid ah qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah wiil dhallinyaro ah ugu dilay magaalada muqdisho xilli ay murtadiintu sii kordhiyeen dilalka dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax talaado ah taariikhduna ay tahay soddonka rabiicu thaani sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan kataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar dhabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada buulo burde ee bariga wilaayada hiiraan cabdulqaadir rabbaani ayaa ka waramaya
muuqaalkan cusub oo ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo bandhigayaa weerar dhabagal ah oo dhegta dhiigga loogu darayo maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay deegaanka jicibow duleedka degmada buulo burte ee wilaayada hiiraan muuqaalka oo soconaya muddo toddoba daqiiqo iyo bar ah ayaa waxaa la arkayaa murtadiintii kamiinka loo dhigay oo naftu doorbiday in ay lugahooda kaga baxsadaan goobta dagaalka waxayna u qaybsameen kuwo goobyaal ah oo hubkooda barkan markay rasaasta mujaahidiintu ka halesha halbowlaha iyo mid geedaha naf ka dayay ee isyiri mujaahidiinta dhirta kaga dhuumo oo kaamirada al-kataa'ib ay soo qabatay isaga oo ilguluculaynaya iyo mid nafta tusisay ee isku tuuray halista webiga ee isu dhibaya xaaska sheedana ay ka tooganayaan mujaahidiinta mujaahidiinta ayaa gacanta kusoo dhigay askar noolnool oo gacmaha kor u taagaya indhahana caddaynaya islamarkaana sugaya waddadii la marsiin lahaa iyo gaari nuuca haartoobka ah oo ay saaran yihiin hub iyo agab ciidan kaas oo hareeruhu ay ka fadhiyaan laba maxbuus oo murtadiin ah kuwaas oo ka hadlaya halka laga soo qabtay iyo halkay kusoo tababarteen welibana waxay fariin u dirayaan saaxiibadooda ay isku safka ahaayeen
kusoo tababartay marka waxaa tababaranay ilaa afar sano wallaahi waa qaldan wallaahi waa qaldan aadan cismaan cabdow oo la joogo walaalaha muslimiinta dadka- dadkaan dagaalamaya waxaan u sheegayaa sida cali cali jeegtoo kale sida ibraahim shaylar oo kaleeto dadka aada u lumiyaa beenay u sheegaan waxay ku dagaalamayaan uma sheegin wax amballaqaadaho wax dheef adduunyaha oo ad ana aan lahaynin ayay dadka u sheegayaan agabkoodii dhan ku wata waa ka carareen waxay haastaan malaahoodii dhan dowray uga carareen oo hadda qoryaha wadana waa leeh qoryahaas ka dhigaan xoolooda ay laashadaan wax raba ma laha wax u soo jeeda ma laha hadda sidii meelahan ay ku yimideen ay ku noqdeen hortooda u baxaan hadday soo noqdaan dhibaatada meesha taalla shalay way arkeen kuwa la socdo baabuurta saaran nooca leh ayagana waxay ku dhimanayaan ma yaqaanaan qof walbaa meesha u aadi karaa ha aado ha isaga tago dhibaatadanay leedahay haddana dadkii kuwadayna ay ka cararaan qodoo dhaawaca oo dhibaataysan oo ay kuu jeedaan ay kaa cararaan haddana ay kugu sheekaysanayaan
weerarkan kamiinka ah ayaa maleeshiyaadka ridada looga dilay kow iyo toban askari sidoo kalena looga dhaawacay lix iyo toban kale waxaana muuqaalkan ay soo saartay muasasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta laga dheehan karaa jabka xoogan ee murtadiinta kasoo gaaray weerarkaas ka dhacay deegaanka jicibow ee duleedka degmada buulaburte
meydka wiil dhallinyar ah oo ay baddu soo tuftay ayaa lagu arkay xeebta liido ee magaalada muqdisho abbaara afartii saac ee xalay ayaa xeebta liido ee degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho lagu arkay meydka wiil dhallinyaro ah oo ay baddu soo tuftay waxaana jirka wiilkaas meydka ah ka muuqday dhaawacyo kala duwan ilaa iyo haddana lama aqoonsan wiilkaas lamana helin ehelkiisa waxaana labadii maalmood ee u dambeysay xeebta muqdisho lagu arkayay waalidiin iyo qaraabo nolol iyo geeri ku baadi goobaya wiilkoodu oo ay baddu qaaday wilaayada islaamiga ee bay ayaa soo gebagabaysay xamle dacwi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas xasan cabdiraxmaan ayaa faahfaahinaya xamladan dacwiga ah oo loogu magac daray إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا shicaarna looga dhigay innahu laysa min ahlik waxay si dardar leh kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxaana lagu akhrinayaa kitaabka dalaa-il oo intiisa badan uu akhrinaya sheekh fuwaad maxamed khalaf xafidahullah munaasabad qayb ka mid a xamaladan lagu soo gebagabeynayay oo ka dhacday deegaanada barbaare iyo gadowda dhuunte ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada baay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay qayb ka ahayeen culummo ugaasyo salaadiin ganacsato iyo marti sharaf kale maleeqa beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ee baay oo ah beesha degta deegaanada xamladan lagu soo gebagabeeyey maleeqa caliya ubasey ayaa ugu horreyn soo dhoweeyey martidii kala duwaneed ee ka qayb gashay munaasabadan xamlada lagu soo gebagabeynayay haddii aragtay walaayada gobolka aragtay ete haddii walaayada degmada ete haddii noqobada ete aragtay haddii bulshada ete haddii ulummada ete haddii ganacsiga ay siniin dhawaada siinana gacan furunsa ka dhawaada aragtay weji furunsa ka dhawaada aragtay si wanaagsan inuu siinjeelna si wanaagsan siniin ka dhawaada siinana sheekh fuwaad maxamed qalaf oo ah sheekhii akhrinaya kitaabka dalaa-il ee dhammaaday ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka loo akhrinayay kitaabkan ujeeddada kitaabkan u akhrinay waxay ahayd inaan fahamno dadka annaga aan u hiilinayno oon ka tirsannahay iyo dadka cadowga nagu ah kitaabka ninka qoray magaciisa waxaa la dhahayaa sulaymaan aabbihiina waxaa la odhanayaa cabdullaah aabbihii awowgiisana waxaa la odhanayay moxamed ibni cabdilwahaab qoys barakaysan oo ahlu tawxiida bay ahaayeen
culummada munaasabada ka qayb gashay qaybna ka ahaa xamladan waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed axmed garaar iyo sheekh maxamuud iidaale waxayna goobta ka jeediyeen kalimaad kala duwan gaalada may qabsatay soddon iyo kow degma oo may wahee ku tirsan wadankan islaamka ku tirsan qobsan yeelay marka soddon iyo kowkii degmo una qobsani ma eray geed ka dhammadahayaan eray marka ti galantayn unku banna dhammadahaya ta eri marka may waali allahu akbar may waali eri maynaga ta erey mooro yar mise jasiirad yaro sidan oodan oo badwiin oo al-shabaab ee ka wareegsanta yarnaga ta eri degmo walbaba walaalayaal ilaahay ana mayle hadgeedka ku tuugay dadka duuladaan degan oo oo tuuladaan roogna degan ilaahay ma aan weydiiyaan ilaahay kitaabka fahansiiyo haddii duruusuud lahaan xaadiraay addalaa'il sida lahaan xaadiri ilaahay may siin weydiiyaane anuuna siin kala jar diinka allahana fahansiiyo diinka ilaahay allahana fahansiiyo ilaahay kitaabki allahana fahansiiyo ilaahay tuulada ma aan weydiiyaane daddoona ilaahay kitaabkiin gargaar allaha ku saaro waxaa isdabajoog ah xamlaadka diiniga ah ee dadka muslimiinta lagu gaarsiinaya diinta islaamka waxaana la filayaa in marka xamladan ay dhammaato hadduu alla idmo ay wilaayada ka bilaabato xamlo kale oo diini ah sida ay inoo xaqiijisay wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abuu xasaan in ka badan labaatan isbitaal oo ka shaqaynayay magaalada kaza ayaa gebi ahaanba xirmay xilli sahyuuniyadda yahuudda ay si arxandarro ah u duqaynayso magaalada kaza nuur cali warsame ayaa ka waramaya xafiiska warlaliska ee magaalada khaza ayaa xaqiijiyey in labayo labaatan cisbitaal oo ku yaala marinka khaza ay gebi ahaanba xirmeen sababo la xiriira duqeymaha yuhuudda maktabka warbaahinta muqaawamada falastiiniyiinta ayaa intaa ku daray in maamulka yuhuudda uu beegsanayo goobaha caafimaadka islamarkaana ay shaqaaluhu la kulmayaan cadaadis xoogan labayo labaatan cisbitaal iyo afartan iyo sagaal xarumood oo caafimaad ayaa guud ahaanba xirmay halka gaadiidka caafimaadka ee cadowga yuhuudda uu beegsaday ay gaarayaan konton iyo saddex baabuur dhanka shuhadada ayaa warbixinta xafiiska warreelisku ku sheegay kow iyo toban kun boqol iyo siddeetan qof kuwaas oo afar kun lix boqol iyo sagaal ka mid ah ay caruur yihiin halka dumarka shahiidayna ay yihiin saddex kun iyo boqol dumar ah dhaawacyada reer falastiin ayaa noqday labaatan iyo siddeed kun iyo laba boqol oo qof kuwaasoo toddobaatan boqolkiiba caruur iyo haween ay yihiin dhanka masaajidda yuhuuddu ay dhulka la sintay waxa ay noqdeen toddobaatan masaajid halka masaajidda la beegsaday balse aan la wada burburin ay gaarayaan boqol iyo konton iyo saddex khasaaraha gaaray dhanka wax soo saarka beeraha waxaa maktab ku sheegay in lagu qiyaasayo boqol iyo siddeetan milyan oo dollar goobaha maamulka muqaawamada falastiiniyiinta uu ku shaqeeyo ee burburay waxay noqdeen sagaashan iyo laba xarumood xarumaha waxbarashada ee waxyeelladu ay soo gaartay waxay noqdeen laba boqol afartan iyo kow goobood isku soo wada duuboo duqeymaha cadowga yuhuuddu waxa uu khasaar baaxad la gaarsiiyey guud ahaan falastiiniyiinta gaar ahaana marinka khaza munaasabad lagu soo xirayay maxad u furnaa mid ka mid ah qabaa'ilka dega wilaayada jubbooyinka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas cabdiwahaab bukhaari ayaa warbixinta warkaas inoo eegaya قد وصلت إلى غايتي وإلى هنا تنتهي رحلتي waa munaasabad ay ku aflixeen boqol arday oo ka qalin jabisay macadka sayid maxamed cabdulle xasan oo ay wax ku baran jireen ubadka beelaha maxamed subayr iyo cawliyahan taasoo ka dhacday degmada salagle waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iyo hoggaanka dhaqanka ee wilaayada ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad xog warana ka jeediyey maamulaha macadka sayid maxamed cabdulle xasan ee qalinjabintiisa loo fadhiyey taariikhda marka macadka la furay insha allah ikhwaani filah wakhtigoos ka cariiri ah sida khudbadaba aad ku maqlayseen waa labada bisha safar kun afar boqol afartan iyo laba hijiri daraasaduna waxay bilaabatay labaatan iyo lixdii bishii safar kun afar boqol afartan iyo labo hijiri tirada ardayda lagu furay xilligaas waxay ahayd boqol iyo soddon arday intaas kadib waxaa makarafoonka lagu soo dhoweeyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ahna suldaanka guud ee beesha maxamed subeer suldaan cabdiqani maxamed horta arday iyo dhallinyaro baa tihiin laakiin waxaan isdeenahay tarbiyadiinna iyo waxbariddiinna iyo quruxdan iyo wanaaggan iyo akhlaaqdan iyo khayrkan idinka muuqda qabiil keliya kuma iman bifadlillaah min amiiruulxaraka ilaa iyo gabdhahaas maartaayay intaasoo dhan baa maartaayay abaal idinku leh intaasoo dhan baa wax idinsoo bartay ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane ugaaska guud ee beesha cawliyahan ayaa isna ka mid ahaa marti sharaftii munaasabadaas kelimaadka ka jeediyey meeshaa waxaa ku qoran macadka sayid maxamed cabdille xasan beeshaa ogaadeen khaasatan maxamed suweriya cawliyahan ninka meeshaa ku qoran magaciisa ee idinkugu magac daray qisadiisa umaa idinka rabaa wax kale idinkama rabno waxaan idinkugu bishaaranaynaa insha allaahu insha allah waxaan idinkugu bishaaranaynaa kuwa tegey labada meelood oo tegey yaad ka dacwatu ilalah ka noqon doontaa biidni illahi alkariim waa kenya iyo etoobiya allahu akbar kuwa idinkana ka cararay yaad hadhowta dacwatu ilalah aad u noqon doontaan ugu dambayn sheekh maxamed abu cabdalla waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka oo safar dheer u galay ka qaybgalka munaasabadaas ayaa isna goobta ka hadlay
machadka oo ahaa almachad annamuudaji calaa mustawa alwilaaya machadka ugu macnaha qiimaha badan wilaayada min jihati albinaa min jihati atacliim min jihati adulaab iyo agaasinka iyo idaarada iyo dhammaan maamulkaba waxaana waxa weeyaan siiyey tilmaamtaas maktabka dacwada guud ee xarakada shabaabulmujaahidiin gaar ahaan qismiga macaahidda xarakada shabaabulmujaahidiin oo sheegay إنه يهي معهد السيد عبد الله حسن المعهد النموذجي على مستوى الولاية وعلى مستوى الولايات الله أكبر
wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay munaasabado lagu soo xirayay macaahidda qabaa'ilka kuwa wakhtigooda dhammaystay halka kuwo kalena ay galayeen fasax sannadeedkoodii caadiga ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah wiil dhallinyaro ah ugu dilay magaalada muqdisho xilli ay murtadiintu sii kordhiyeen dilalka dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah casaam carafaad ayaa ka waramaya iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta shaqo maalmeed ay ka dhigteen dilka dhaca iyo xarag ay kula dhaqaaqaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo goobaha kale ee cadowga allahu duulaanku kaga sugan yahay dalka soomaaliya ayaa mar kale waxay maleeshiyaadka ridada qof shacab ay ku dileen magaalada muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaara uga dhacay iskoyska ex control afgooye ee caasimada magaalada muqdisho waxayna maleeshiyaadka murtadiinta dilkaasi u geysteen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah bulshada magaalada wiilka maleeshiyaadka murtadiinta ay ku dileen iskoyska ex control afgooye ayaa lagu magacaabi jiray ilyaas qaasim sheekh nuur iyadoona dilka wiilkan si weyn oga naxeen ehelada wiilka iyo bulshada magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxay maleeshiyaadka murtadiinta sii kordhiyeen dilalkay u geysanayaan dadka shacabka maalin ka hor ayay ahayd markii maleeshiyaadka murtadiinta laba qof oo shacaba siyaabo kala duwan ugu kala dileen magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo mahadsanid casaam warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas wallaahu lmustacaan wacalayhi tuklaan